bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada wararkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa si diiran loogu soo dhameeyey magaalada bahardaar ee caasimadda ismaamulka amxaarada ee dalka etoobiya wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa sheegtay in la dardargelin doono holaha doorashooyinka qof iyo codda laga qaban doono puntland dowladda soomaaliya oo amisom kala hadashay dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda awqaabta ah iyo diinta ee xukuumadda soomaaliya oo sheegay in loo midoobo dagaalka ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa la sheegay inay saaka inay gaareen deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhagaysan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalka yukrein ayaa sheegay in dad badan ay ku dhinteen duqeymo ka dhaca qaybo ka mid a gudaha dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subaxnimo sabtia shan iyo tobanka bisha tobanaad sanada labada kun labaiy labaatan qodobadaasi aad maqasheen waa wararkeena igu door koroona kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo ku sugan dalka etoobiya ayaa xalinta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada baxardaar ee ismaamulka caasimadda u ah gobolka amxaarada ee dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa kusoo dhaweeyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka amxaarada gaar ahaan magaalada baxardaar mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka etoobiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya iyadoona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wafdigiisa ay ka qaybgalayaan shir ka dhaci doona magaalada baxardaar oo looga hadli doono arrimaha siyaasadda ee nabadgelyada bariga afrika iyadoo dowladda dalka etoobiyana shirka ay soo qabanqaabisay madax ka tirsan wadamada ku yaala geeska afrika soomaaliya ku jirta ayaa shirkana maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada baxardaar ee caasimadda ismaamulka amxaarada dalka etoobiya ayna sidoo kale diiradda lagu saari doon hanaanka wadamada ku yaala bariga afrika ay isaga kaashan lahayn xagga amniga dhaqaalaha iyo weliba socodka wadamada ku yaala bariga afrika xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxaay mas-uuliyiin ka tirsan oo ka qaybgalaysa kulankaasi ay sheegeen in ra-iisul wasaaruhu uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uga jeedin doono shirka islamarkaana uga hadli doono xaaladaha gobolka gaar ahaan arrimaha dalka weliba dagaalada ka socda qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya iyo doorka soomaaliya ay kula yeelan doonto arrimaha nabadgelyada bariga afrika wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa sheegtay in iyadu ay dardargelinayso howlaha doorashooyinka lagu wado in ka dhacan qaybo ka mid ah puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland wasiir juuxa oo kulankan soo qabanqabiyay oo lagu qabtay magaalada garowe ayaa isigu waxa uu sheegay in loo baahanya dhammaan bulshada ku dhaqan maamulka puntland in masiirkooda ay tijaabiyaan islamarkaana ay ka qaybgalaan doorashooyinka qofkii cod ah lagu qabanayo qaybo ka mid a deegaanada puntland horey doorashooyinkaasi uga dhaceen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland wasiir juuxa oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yidhi
maxay muhim u tahay inaynu aadna doorashooyinka golayaasha deegaanka dhowr qodob aan rabaa inaan dul maro maxay muhiim u tahay inaynu aadno doorashooyinka golayaasha deegaanka marka ugu horeysa himilay ahayd afar iyo labaatan sano baa himilay ahayd meel loo socday lagu taamayey la rabay in la tago laakiin himilo kaliya ma ahayna dastuuri bay ahayd qaanuuni bay ahayd saddex sano kabacdi saddex sano ugu dambeeyey ugu horreysay kabacdi koob iyo labaatan sano bay ahayd ka hor meesha inaan ka guuro taa macnaheedu waxa weye meeshaynu fadhino sharciba kuma fadhino waayo koob iyo labaatan sano ka hor ayay ahayd inaynu ka guuro dastuurkeenna iyo dowladnimadeennuna meelo badan iskama waafaqsana mar kasta oo ay dhammaanayso madaxuleedka dowladduna waxaynu dib ugu noqonaa wax la yidhahdaa lifaaq waa sidiina ku celiyay maadaama laga gaari waayey taas macnaheedu waxa weeye himilo iyo arrin dastuuri ahayd oo ahayd maa hore in loo guuro ayay ahayd meeshaanna dee waa lagu habeen dhexay duruuf baana keentay geedigaas muddo socday baana lagu degay taas waa qodobka koowaad inaynu isla fahanno meeshaani meeshii loo socday inay ahayd arrintaynu caawa ka hadlayno koob iyo labaatan sano ka horna ahayd inaynu ka guuro dastuurina ay ahayd gudoomiyaha
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland ayaa sheegay dhammaan reer puntland inay ka qayb qaataan arrimaha doorashooyinka qof iyo codda la doonaya in laga hirgeliyo deegaanada puntland waxaana uu sheegay in maamulka puntland uu ku guuleystay qaar ka mida deegaanada puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah xukuumadda soomaaliya ayaa amisom kala hadashay sidii ay gacan uga geysan lahayd dagaalka ka socda qeybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya midooda afrika ayaa dowladda soomaaliya sidoo kale kala hadashay inay qeyb ay ka qaadan doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab sida warkan ku faahfaahinay wariyaheen cali aadan
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa kulan la qaatay marwaliisa filibeto oo ah madaxa xafiiska taageerada qaramada midoobey waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taakuleynta ciidanka xoogga dalka markaasi gaar ahaan dhinaca kuwa howlgallada ku jira wasiirka ayaa ugu mahadceliyey doorka ku aadan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga wasaaradda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir nuur maxamed nuur jaamac ayaa kulan markaasi la yeeshay ku-xogeenka ergeyga gaarka ah ee midooda afrika marwo fiona lerton oo waxayna markaasi ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga loona dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab wasaaradda gaashaandhigga ayaa muddooyinkii dambe xoojisay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo kooxaha dagaalada ay kula jiraan markaasi wasiirka gaashaandhigga oo tegayay markaasi furmaha hore ee dagaalka isagoo dhiirigelin u sameynayay ciidamada dagaalka ku jira
wasiirka wasaaradda diinta iyo aqaafta xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in loo midoobo dagaalka ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda diinta waqaafta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar rooba cali wamansuur oo isagoo ka qeybgelaya kulan ay soo qaban qaabeen culamada soomaaliya loogana hadlayay arrimo badan ay ka mid tahay dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya ayaa wasiir rooba waxa uu sheegay in xukuumaddu ay u baahan tahay in shacabka soomaaliyeed ugu baaqayso in dhammaanba ay ka qeyb qaataan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab wasiir roobo ayaa sidoo kale sheegay in culimmada soomaaliyeed ay go-aan ay ka qaadan doonaan dagaalkan ka socda qeybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda diinta ee oqaabta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar roobo cali oo mansuur oo asiga arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa sheegay
waxaan runtii mubaarakaynaynaa oo aan ku faraxsannahay aan u ducaynaynaa inuu ilaahay guuleeyo inta ku kacday ee ku kacdoontay maalinkii waxan ay dhaceen ayaan idhi hadalkii hadda telefishinkan waa laga helayaa waxaan ku yidhi maadaama daraasiin loo dhimanayo hal maalin haddii la kaco intaas nagamaba dhimanaysaan idhi warkiina hadda haddii la fiiriyo telefishinkaana laga helaya maalinkaasaa waxaan idhi luqad aan luqadda rasaasta ahayn ilmahanuma fahmaya maalinkaasaan sheegay runtii tii uunbaa taagan waxaan rajaynayaa in kacdoonkaas uu guulaysto intaan hadda kacdoominna insha allahu ayaguna kacdoomaan ha iska dhiciyaan haddii qof aan kuu turaynin oo in raashiin xataa lagu keeno ku ogolayn oo ceelkaad biyaha ka cabaysay kaa qarxinayo oo kaa gubayo oo magaaladii in raashiin la geliyo diidayo oo dadkii waxbarashadii iyo xuquuqda asaasiga ay lahayeen u diidayo adi dadku waa inay kacdoomaan kacdoonkaas ay isaga bixiyaan say culammada sheegeen meelo badan oo sidan oo kale ay yeeleen kacdoon shacab baa looga saaray marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaradaas ani horaan u sheegay maalinkaasaan sheegay waxaan idhi kuwa idin soo diray ilmahooda jaamacaday muqdisho ka dhiganayaan mise ma ahayn maalinkaasaan sheegay idinkuna waxaan leeyahay waxaad gar u leedihiin inaad jaamacada dhigataan inaad noolaataan inaad waalidkiinna u adeegtaan inaad waddankiina u shaqaysaan marka waxaan leeyahay sida culimmadaba ay horey u yidhaahdeen isaga soo taga ee waddanka ku soo laabta ee dhibka iska dhaafa ee ummaddiinna intaad dhibi lahaydeen waxtara intaasuun baan dhihi lahaa ee culummaduna runtii way mahadsan yihiin waxaana jiri doono kulamo badan kacdoonkuna wuu sii badan doonaa waa la hubaa nebigaa sheegay waa laga adkaanay
sheekh mukhtaar rubo cali oo mansuur wasiirka wasaaradda diinta iyo oqaafta xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa hay-adda oxfam ayaa sheegtay in labada kun kooiyo tobankii ay ka dhimasho badan tahay labada kun labaiyo labaatan marka loo eego abaaraha ka jira qeybo ka mid ah geeska afrika gaar ahaan soomaaliya hay-adda oxfam oo soo saartay warbixin ku saabsan abaaraha ka jira qeybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya ay ka dhibaato badan tahay labada kun kow iyo tobankii midii ka dhacday soomaaliya waxaana ay sheegtay hay-adda qoraalkan ay sidoo kale ku dartay in labada kun iyo labaiyo labaatanka kow iyo labaatanku ay soomaaliya ka dhaceen musiibooyin abaareed oo tii ugu darnayd islamarkaana ka daran labada kun kow iyo tobankii midii dhacday waxaana ay sheegtay dad badan abaaraha dartood inay ugu dhinteen gudaha dalka soomaaliya halka kuwa badanna gaajoiyo haraad dartood ay haatan la yildaran yihiin islamarkaana loo baahan yahay beter hay-adda oxfam in gargaar deg dega ama gurmad deg dega lala soo gaaro dadkii dhibaatooyinkii u hay saameynta ba'an ay ku yeesheen abaaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya hay-adda oxfam ayaa sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay in dadka waxyeelada ka soo gaartay dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira qaaradda afrika gaar ahaan soomaaliya loo baahan yahay in la caawiyo si deg dega islamarkaana ay uga baxaan arrin arta haysata dhibaatooyinka gaajada iyo weliba haraadka ay gaarsiiyeen abaaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya hay-adda ayaa sheegtay in loo baahan yahay in gurmad deg dega lala gaaro dalkaasi waxaana ay sheegtay in hay-addu bilaha nofembar iyo disembar ay yihiin in xaaladaha ka jira gudaha dalka soomaaliya abaaraha dartooda ay isku bedeli karaan macluul maadaama xilliyadii roobabka la filayay inay haatan yihiin kuwo gabaabsi ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay inay la wareegeen degaanka degaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degaano ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe degaanka xawaadle ee hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegay in ciidamada dowladdu ay la wareegeen kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi dagaal ku dhex maray ilaa ay hadda lama sheegin in dagaalamayaasha al-shabaab weli baaqi ay ku sii yihiin qeybo ka mid ah degaankaasi laakiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay gebi ahaanba gacantu ay ku hayaan dagaanka xawaadle oo marin muhiim u ah sida ay sheegeen waddada isku xiriirsa muqdisho balcad muqdisho iyo jowhar waxaanay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo abukurboon oo isagu ciidankan saaka gaaray degaankaasi uu isagu hogaaminayay dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ilaa hadda war ka soo saarin sheegashada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku sheegtay inay la wareegeen qaybo ka mid ah dagaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka yukrain ayaa sheegtay in dad badan ay ku dhinteen duqeymo ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha dalkaasi ciidamada dalkaasi ruushka ayay ku eedeeyeen in duqeymahaasi ay ku dileen dad rayda ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gudaha dalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidanka dowladda ruushku ay weli ay wadaan duqeymihii ugu adka ay ka geysanayeen qeybo ka mid a gudaha dalka horay dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay in cadaadis aada u xoog badan islamarkaana layska caabin karin haatan ay la yimaadeen ciidamada dalka ruushka loona baahan yahay in garab lagu siiyo sida uga hortagaan weeraradaasi guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nagayntaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel